بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maleeshiyaadka xuutiyiinta oo weerarkii ugu xoogganaa ku qaaday garoonka bingorion ee magaalada talaabiib rucub iyo argagax xooggan oo soo wajahay dadka sahaynada ah shirkadihii diyaaradaha ee halkaasii ka soo degi jiray oo hawada ka laabtay iyo benyamin netanyahu oo sababo amni u baajiyey kulan uu la lahaa golahiisa wasiirada magaalada khaza oo gashay marxaladii ugu cuslayd ee ka dhalatay cudwaanka lagu hayo malaayiin dad ah oo qarka u saaran inay gaajo u dhintaan halka kuwo kale ay u geeriyoodeen saacadihii la soo dhaafay iyo gumaystaha oo beegsanaya bakhaarada ay cuntadu ku keedsan tahay waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda filistiin ra-iisul wasaaraha xukuumadda fadhigeedu yahay koonfurta yemen oo ku dhawaaqay inuu xilka iska casilay eedeyn kululna u jeediyey dowladda dabadhilifka ah ee ka dhisan koonfurta dalkaasi mid ka mid ah saraakiisha ugu muhiimsan sirdoonka maraykanka oo bannaanka keenay sababta washington hub ku filan yukrain aysan u siinin cabsi ay ka qabto in nukleyar ay adeegsato moscow madaxweynaha shiinaha oo lagu wado inuu gaadho ruushka si uu gumadaha ugu adkeeyo xidhiirka kala dhexeeya moskow kadib isku soo dhowaashihii putin iyo trump konton sanno kadib dagaalkii saygon waa sidee xaaladda muslimiinta ku dhaqan waddanka fiidnaam maxaan ka naqaanaa masaajidda ugu caansan ay muslimiinta ku leeyihiin magaalooyinka waddankaasi qodobadaas kuwo kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo coolamulyowm
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى
waa hagaag waa maalinimo isniin ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay lixda bisha dulqacda sannada kun afar boqol afartan iyo lix hijri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa barqanimadii maanta weerarkii ugu xooganaa ayaa lagu qaaday garoonka diyaaradaha bingorion ee magaalada talaabiib oo ah kan ugu weyn ee ku yaala deegaanada yuhuudda ee ixtilaalka ay kaga haystaan dhulka muslimiinta reer filistiin gantaal culus ayaa lala beegsaday garoonka waxaana muuqaalo xilligaasi lasoo duubay lagu daawan karay dadka yuhuudda ah oo uu soo wajahay qalqal xooggan iyadoo sidoo kale qalabka digniinta bixiya ay aad u dhawaaqayeen howlgalkan oo la sheegay in lagu fuliyey gantaal laga soo tuuray waddanka yemen ayaa waxa uu geystay khasaare baaxad leh isagoo burbur u geystay qaybo ka mid ah garoonka sidoo kalena qodaygod lagu qiyaasay shan iyo labaatan mitir waxaana inta la xaqiijiyey ku dhaawacantay ilaa siddeed ruux inkastoo la sheegayo in yuhuuddu ay qarinayso khasaaraha dhabta ah ee howlgalkaasi ka dhashay tani ayaa sababtay in albaabada la isugu dhufto garoonka sidoo kalena la laalo dhammaan duulimaadyadii ku soo wajahnaa inta badan shirkadaha dowladaha reer galbeedka ee ka howlgala tal abiib ayaana ku dhawaaqay inay joojiyeen duulimaadyadii ay halkaasi ku tegi lahaayeen sidoo kale ra-iisul wasaaraha sahaynada benyamin netanyahu ayaa si deg deg ah ku kansalay kulan uula lahaa golahiisa wasiirada kadib xaaladan amni ay soo korortay inta badan deegaanada yuhuudda ayaana maanta waxaa laga maqlayey qalabka digniinta bixiya qalabyada difaaca maraykanka iyo sidoo kale kuwa maamulka yuhuudda ee ku rakiban gudaha dhulka xoogga lagu haysto iyo sidoo kale waddamada dhaca bariga dhexe ayaa ku fashilmay inay qabtaan gantaalkan laga soo tuuray waddanka yeban oo ah nuuca baalisti ah isagoo ugu dambayn ku guulaystay in si rasmi ah oo u beegsado bartilmaameedkii loogu talagalay afhayeen militari oo u hadlay xuutiyiinta oo lagu magacaabo yaxya asariic ayaa ka dhawaajiyey in iyagu ay ka dambeeyeen weerarkaasi mas-uuliyaddiisana ay sheeganayaan iyagoo xusay inay ku guulaysteen in gantaaladooda casriga ah ay gaaraan gudaha deegaanada yuhuudda ee ixtilaalka ay ku haystaan ee dhulka filistiin waxa uuna ku hanjabay in weeraradooda ay sii wadi doonaan yaxya asariic wuxuu sidoo kale uu sheegay inaysan ka labalabayn doonin inay beegsadaan maraakiibta sahaynada ee maraysa badda cas sidoo kalena sawaariikhda ay ku garaacayaan deegaanada iyo magaalooyinka gumaysiga ku jira ay sii socon doonaan isagoo sidoo kale fariin goodin ah u diray dowladda maraykanka jawaabtii ugu horeysay ee ka soo baxday maamulka gumaystaha yuhuudda waxaa jeediyey wasiirka difaaca israa'iil gantis isagoo sheegay in weerarkani ay kaga jawaabi doonaan mid toddoba jeer u dhigma sidoo kale saraakiil sarsare oo ka tirsan maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa ugu baaqay hoggaankooda in sawaariikhdan ay soo tuurayaan malishaadka xuutiyiinta ay yihiin kuwa ay ugu deeqday dowladda iiraan laga maarmaanna ay tahay in xukuumadda dahraan iyada la beegsado maadaama ay tahay ayuu yidhi madaxa sharta ay ku tiirsan yihiin kooxahani sida uu warka u dhigay maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa sanadkii lasoo dhaafay si gaar ah bishii sebtembar waxa uu mawjado weeraro ah uu ku beegsaday gudaha waddanka yemen si gaar ah garoonka iyo dekedda magaalada alxudayda weeraradaas oo aana joojin tahdiidaadka kaga imaanaya xuutiyiinta xogaha hadda soo baxaya ayaana muujinaya in xukuumadda talaabiib ay ku hoolan tahay sidii saldhigyo militari ay kaga heli lahayd waddamada dhaca geeska qaaradda afrika si ay halkaasi uga duulaan tagto dhowaana dowladda imaaraadka carabta ayaa qalabka ka hortaga diyaaradaha iyo gantaalada waxa ay ku rakibtay saldhig militari ay ku leedahay gobolka bari ee waqooyiga soomaaliya dowladaha jabuuti sacuudiga qatar imaaraadka iyo kuwo kale ayaa iska diiday in maraykanka iyo yuhuuddu ay adeegsadaan saldhigyadooda militari iyagoo ka cabsi qaba weeraro uga yimaada xuutiyiinta oo dalalkooda lagu beegsanayo arrintaas uu dhowaan caddeeyey hogaamiyaha guud ee maliishaadka kooxda fadhigeedu yahay waqooyiga yemen ee xuutiyiinta dhanka magaalada khaza ciidanka gumaystaha yuhuudda ayaa halkaasi ku wajahaya dhiigbax aad u xogan saacadihii lasoo dhaafay ayuuna qirtay in laga dilay hal sargaal iyo hal askari sidoo kalena laga dhaawacay ilaa afar kale kadib qaraxyo xogan oo lagula beegsaday magaalada rafax ee koonfurta qidaaca khaza bayaan kale oo ka soo baxay ciidanka gumaystaha yuhuudda ayaa sidoo kale lagu sheegay in askari kale oo ka tirsanaa ciidanka keedka laga dhaawacay iyagoo soo saaray amar deg deg ah oo loogu yeeray dhammaan ciidanka keedka ah sida ay daabacday saxiifadda yadiico daxranood oo soo xiganaysa ila militari dhanka kale diyaaradaha dagaalka gumaystaha yuhuudda waxa ay sii wadaan xasuuqyada ay ka geysanayaan magaalada khaza duqeymaha ayaana camimay laga soo bilaabo koonfurta ilaa waqooyiga magaalada khan yunis ayaana ka mid ah goobaha saacadihii lasoo dhaafay lagu beegsaday dadka rayidka ah oo ay ku shahiideen ilaa lix ruux bayaankii u dambeeye ee ka soo baxay waaxda caafimaadka magaalada khaza ayaa lagu sheegay in tirada shuhadada ee afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay ay gaarayso dhimashada ilaa afartan ruux iyo dhaawaca boqol shan iyo labaatan kale halka tirada guud ee shuhadada ilaa toddobadii oktoobar ay gaartay konton iyo laba kun shan boqol soddon iyo shan halka dhaawacu uu marayo boqol siddeed iyo toban kun afar boqol sagaashan iyo kow kale duqaymaha marka laga soo tago magaalada khaza waxay sidoo kale ku jirtaa marxaladii ugu cuslayd oo guud ahaanba waxay dadku la daalaadhacayaan gaajo aad u xogan kadib markii magaalada la saaray go'doon aad u adag yuhuudduna ay diideen in gaadiidka gargaarka wada ay qidaaca soo galaan muuqaalla iyo sawiro saacadihii lasoo dhaafay lagu faafiyey mareegaha internetka ayaa muujinayay carruurta oo gaajo darteed u nafbaxaysa halka sidoo kale dumarka ragga iyo carruurtana la arkayey iyagoo buuxdhaafiyey goobaha lagu qaybiyo raashinka balse aysan wax cunto ah kaga horaynin go'doonka uu saaray shacabka reer khaza gumaystuhu keliya kuma ekan oo sidoo kale waxa uu qaaday saacadihii lasoo dhaafay howlgalle xogan oo uu ku beegsanayo bakhaarada cuntada lagu keediyo oo ay gacanta ku hayaan hay-adaha samafalka ka shaqeeya duqaymahaas oo yimid kadib markii la fashiliyey kooxa tuuga ah oo la doonayay inay dab qabadsiiyaan bakhaaradaasi digniinaha soo baxaya ayaa muujinaya in dad ka badan hal milyan oo ruux ay qarka u saaran yihiin inay gaajo u geeriyoodaan maalmaha soo socda haddii aan si deg deg ah cunto loo gaarsiinin dadka ayaana ku nafbaxaya waddooyinka iyagoo raadsanaya wixii ay nafta ku ceshan lahaayeen falanqayaasha ayaa sheegaya in siyaasaddan cusub ee ula soo baxay maamulka gumaystaha yuhuudda uu uga dan leeyahay inuu ku barakiciyo shacabka magaalada khaza si dhulkooda ay u banneeyaan shacabka reer khaza keliya gaajada ma wajahayaan ee sidoo kale maxaabiista yuhuudda ah ee gacanta ugu jira kooxaha muqaawamada filistiin ayaa iyagana la kulmaya xaalada noocaas ah sida ay horeyba u caddeeyeen kooxaha wax iska caabinta لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى أنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى بل لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi waad mahadsantahay suhayb waxaad dhegaystayaal ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada oo aad uga bogataan canaawinta waaweyn ee ay nashriyaan jarnaalada ka soo baxa dunida qodobka ugu horreeya ee aad ku maqli doontaanna waxa uu noqonayaa sarkaal sare oo mar howlgelyo ka ahaa mid ka mid ah hay-adaha ugu waaweyn maraykanka oo shaaciyey xog muhiim ah oo ku saabsan dagaalka Ukraine iyo sida xukuumadda Washington ay ula tacaamushay Kiev bilowgii dagaalka. Sida uu baahiyey wargeyska ka soo baxa dalka Ingiriiska ee The Times, isagoo soo xiganaya sarkaal hore oo howlgelyo ka ahaa hay-adda sirdoonka Mareykanka ee CIA-da ninka lagu magacaabo Ralph Goff. Dowladda Ukraine ayaa Mareykanka weligeed u jeedin talooyin wax kool ah oo ay uga guulaysan karta dhigeeda Ruushka tan iyo bilowgii hardankan hadda socda sanadkii 2022 gaar ahaan bishiisii February. waxa uu sidoo kale mas-uulkan hore uu sheegayaa in xukuumadda washington aysan marnaba kiyef siinin hub ku filan oo u suuragelin karaa in ay ku itaal roonaato dagaalka ay kula jirta dhigeeda moscow waana qodob kale oo uu markii ugu horreysay ka hadlay mas-uul mar soo qabtay mid ka mid ah jagooyinka ugu sarsareeya dowladda maraykanka waxa uu ralph gof sarkaalkii hore ee howlgelinta hay-adda sirdoonka maraykanka ee c i a da uu dhanka kale sheegayaa in waxa maraykanku uu ukraine ugu sameynaya hagardaamooyinkan oo idil ay yihiin in washington ay diidanayd in ay sii xumayso calaaqaadka aanan hadda xoogganayn ee kala dhexeeya dhanka moscow iyadoona door biday in kiyef ay u muujiso weji garab istaag balse ay ku ilaashanayso masaalix dhowr ah ra-iisul wasaaraha yeman oo iscasilay xilli maraykanku uu dhowaan sheegay in uu daahqaaday olole cusub oo uu ku doonayo in uu gebi ahaanba ku soo afmeero maleeshiyaadka xuutiyiinta yeman waa qodob kale oo aan ku eegi doonno xubinta wargeysyada sida uu nashriyey wargeyska the star iyo kuwo kale oo waaweyn waxaa saacadihii lasoo dhaafay iscasilitaankiisa ku dhawaaqay axmed cawad bin mubaarag oo ahaa ra-iisul wasaaraha dowladda sheegatay in caalamka ay aqoonsiga caalamiga ah ka haysatay ee yeman isagoona tallaabadan uu ku dhaqaaqay u sababeeyey arrimo dhowr ah waxaana ka mid ah ayuu yidhi in dhanka maamulkiisu uu ka wajahaya cadaadis xooggan sida inuusan adeegsan karin awooddiisa dastuuriga ah si uu u gaaro go'aamo dib u habayn uu ugu samayn karo gudaha maamulka oo ay dabcan ugu horraysa ayuu yidhi isku shaandhayn uu maalmihii lasoo dhaafay doonayey in uu ku sameeyo hay-adaha dawliga haddaba waxaa si aad ah looga baqayaa in tani ay caqabad hor leh ku noqoto ajandaha cusub ee maraykanku uu muddooyinkii lasoo dhaafay ku wajahaya kooxda xuutiyiinta yeman weliba isagoo kaashanaya xulafada carabta ee taageero maamulka yeman sida jiriiradu ay tibaaxaysa galbeedka ayaa hadda wada in durbadiiba uu soo dhisa hoggaan cusub iyadoo la saadaalinaya inuu noqon kara saalim saalix binabariig oo hadda ah wasiirka maaliyadda ee dalka yeman haddii aan qodobkan intaa uga tallaabna aan markan milicsano warbixin ka hadlaysa madaxweynaha shiinaha oo gaaray dalka ruushka halkaasina maalmo ku sugnaan doona xilli xiisada reer yurub iyo aasiya ay maraysa meel sare sida uu daabacay wargeyska sharqul awsad isagoo soo xiganaya aqalka kremlinka waxaa saacado ka hor dalka ruushka gaaray madaxa xukuumadda beijin isagoona socdaalkiisan loogu sheegay in uu daaran yahay si uu uga qaybgalo dabaaldegga sanad guuradii siddeetanaad ee ka soo wareegatay jabkii gaaray ciidankii naaziga ee jarmalka sidoo kale bayaanka ka soo baxay aqalka kremlinka ayaa lagu sheegay in shin jinbin uu kala hadli doono madaxweynaha ruushka valadimir putin horumarinta iskaashiga istaraatiijiyadeed ee labada dal ayna saxiixi doonaan heshiisyo dhowr ah oo taabanaya dhinacyo kala duwan oo muhiim ah sidoo kale jariirada warbixinteeda ayaa lagu sheegay in ruushku uu weli ku tahmayo guul la mid ah midii sofiyeetku uu ka gaaray naasigii siddeetan sano ka hor walow ay ku waayeen ilaa labaatan iyo toddoba milyan oo ruux haddana ciidankii naaziga ayaa ugu dambayn dib ugu gurtay dhanka caasimadda baarliin ee dalka jarmalka halkaas oo uu nafta isku dhaafiyey adolf hitler gunaanadkii waxaa lagu waramayaa in maalmaha soo aadan ay gaari doonaan gudaha dalka ruushka madaxweynayaasha baraaziil iyo serbiya iyo ra-iisul wasaaraha slovakiya putin ayaana ukrain u jeediyey xabad joojin ilaa saddex maalmood ah inta ay socoto xafladdan dabaaldegga balse zelenski ayaa sheegay intaasi ay dib u eegis ku samayn doonaan aysanna ballanqaadi karin dhowrista ammaanka madaxda ajaanibta ah ee imaanaysa maalmaha soo aadan gudaha waddanka ruushka qodobo dhowr ah oo sababay in xilka laga xayoobiya la taliyihii amniga maraykanka oo daaha laga soo qaaday iyo warbixin uu daabacay wargeeska washington post jariiraddan ayaa warbixinteeda waxay ku soo sardinaysaa ilaa dhowr qodob oo trump ku qasbay in xilka uu ka xayoobiya michel waltles oo ahaa la taliyihiisa amniga gaarka tanii markii uu yimid xafiiska boqol iyo afar maalmood ka hor waxay jariiradda ugu horrayntii sheegaysaa in qaladaadka waltes ay ka bilowdeen in uu si aad ah ugu janjeero dhanka maamulka gumaystaha yuhuudda uuna isku dayey in mararka qaar uu ka horyimaado go'aammada trump uu ku doonayay in uu ku wajaho siyaasaddiisa arrimaha dibadda gaar ahaan midda maamulka gumaystaha yuhuudda waxa uu waltes jariiraddu ay sheegaysaa in marnaba uusan u muuqan mid u hoggaansamaya go'aammada trump taa cagsigeedna uu isku dayey in gudaha aqalka cad uu ka fuliyo danaha gaarka ah ee benyamin netanyahu waxay jariiraddu tusaale u soo qaadanaysaa booqashadii uu bishii februari ee lasoo dhaafay uu benyamin netanyahu ku yimid aqalka cad taasoo daaraneyd arrimo dhowr ah waxauna isku dayey ayay jariiraddu leedahay in uu trump ka meelmariyo ogolaanshiya siinaya in maamulka gumaystaha yuhuudda uu weerar milatari ku qaada iiraan waana mid ka mid ah qodobada sida aadka ah uga caraysiya trump sunnada dejiyey in xilka laga xayoobiyo watles fadeexada kale ee sababtay in ninkan xilka laga xayoobiya ayay warbixintu ku sheegaysaa in markii uu madashii signal ee ay ku shirayeen saraakiishii sarsare ee ameerikaanka ahaa uu ku soo daray wariye ka howlgala wargeeska the atlantic kaasoo ugu dambayntii bannaanka keenay dhammaan tallaabooyinkii uu donald trump iyo maamulkiisu ay u qaadeen sidii ay u beegsan lahaayeen xarumaha kala duwan ee xuutiyiinta yeeman qodobka saddexaad ee majalladdu soo sardinaysa sababayna in xilka laga xayoobiya la taliyihii amniga maraykanka ayaa la sheegay inuu yahay in ninkan xogaha qaar uu u dusinaya qaar ka mid ah shaqaalaha aqalka cad iyadoona midaas donald trump loo soo wariyey dhowr jeer gunaanadkii waxay jariiraddu sheegaysaa in mas-uuliyiin sarsare oo uu xitaa ku jiro madaxweyne ku-xigeenka maraykanka ay isku dayeen in ay ka ergeeyaan ninkan balse ay suuro geli weeday guud ahaan inahaas ayaan ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan waadna ku mahadsantihiin dhegaysigeeda aan iminkana idinku wareejiya walaalkiin suweyb cabdulaahi iyo qaybaha inooga haray barnaamijka caalamulyoum
حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
waa hagaag qaybaha dhexe ee barnaamijka caalamulyoom ayaan isla soo gaarnay howlgallada ay fulinayaan ciidamada mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ayaa sii xoogaysanaya marba marka ka dambaysa saacadihii lasoo dhaafay ayayna sheegteen mas-uuliyadda howlgallo kala duwan oo lagu naafiyey maleeshiyaadka xukuumadaha dabadhilifyada ah ee ka jira saxaraha iyo saaxilka qaaradda afrika bayaan ka soo baxay mu'asasada azalaaqah ayaa lagu sheegay in howlgal ay fuliyeen ciidamada mujaahidiinta oo ka dhacay tuulada baraaso ee waddanka burkina faso lagu dilay ilaa lix askari mujaahidiintuna ay soo qaniimaysteen hubka askartaasi la dilay sidoo kale howlgal mujaahidiintu ay ka fuliyeen gobolka saaxil ee waddanka burkina faso ayaa lagu gubay ilaa laba gaari oo ciidan sidoo kalena waxay libaaxida towxiidku ay la wareegeen saldhig ciidanka xukuumadda wagaduugu ay kaga sugnaayeen gobolka kaaya howlgalladii saacadihii lasoo dhaafay mujaahidiintu ay sheegteen waxaa sidoo kale ka mid ah weerar lagu beegsaday maleeshiyaadka xukuumadda burkina faso oo ka dhacay tuulada baraso waxaana lagu dilay ilaa lix askari oo kale sidoo kale ilaa toddoba askari ayaa lagu qaarijiyey weerar ka dhacay tuulada sanagtiga mujaahidiinta ayaana soo qaniimaystay hubkii ay wateen askarta la dilay sidoo kale howlgal ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen tuulada kowbin ee isla waddanka burkina faso ayaa lagu dilay ilaa laba iyo toban askari howlgallada mujaahidiintu ay saacadihii lasoo dhaafay ay sheegteen waxaa ka mid ah weerar lagu beegsaday maleeshiyaad ka tirsan xukuumadda niger oo ka dhacay gudaha dalkaas mujaahidiinta ayaana sheegay inay beegsadeen kolonyo ka tirsan ciidanka xukuumadda niyaami marka laga soo tago howlgalladaasi dhanka kale mu'asasada azalaaqah ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxa ay soo saartay tirakoobka howlgalladii mujaahidiintu ay fuliyeen bisha shawaal aynu soo dhaafnay howlgallada dhacay ayaa shan ka mid ah waxay ahaayeen kamaa'in halka afartan iyo laba kalena ay ahaayeen dagaallo toos ah mujaahidiinta ayaana waxay sidoo kale ay fuliyeen bishaasi ilaa soddon iyo saddeed qarax askarta lagu dilay ayaa gaaraya ilaa shan boqol iyo soddon ruux halka gaadiidka lagu soo qaniimaystay ay yihiin boqol soddon iyo afar sidoo kalena boqol sagaashan iyo toddoba kale oo mootooyin ah ayay mujaahidiintu gacanta ku dhigeen tirakoobka azalaaqa ka soo baxay sidoo kale waxaa lagu sheegay in allah fadligii mujaahidiinta galbeedka afrika ay soo qaniimaysteen sagaal boqol toddobaatan iyo labo isugu jira hub nuucyo kala duwan leh iyo sidoo kale afartan iyo shan r b g waxayna qayb ka noqonayaan howlgallada jihaadiga ah ee allah fadligii lagu dhiig bixinayo cadowga isku bahaystay la dagaalanka shareecada islaamka
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى waa hagaag weli waxaad degaysanaysaan barnaamijka caalamulyoom qaybihiisii dambena waan isla soo gaarnay konton sano kadib dagaalkii saygoon waa sidee xaaladda muslimiinta ku dhaqan waddanka fiidnaam maxaase ka og tahay dhegaystow masaajidda ugu caansan ay muslimiinta ku leeyihiin magaalooyinka waddankaas warbixintan soo socota waxaa qodobkaas inoogu eegayaa walaalkeen xaadis cabduqaadir yaxya yuusuf oo shan iyo labaatan sano jir ah waxa uu ka yimid oo uu kasoo jeeda magaalada lagos ee dalka nigeria taas oo ah magaalada xudunta u ah dhaqaalaha dalka nigeria isaga oo rajeynaya inuu helo nolol ka fiican tan uu ku haysto dalkiisa nasiib darro ma helin shaqo rasmi ah mana uusan ku guulaysan xaqiijinta hadafkii uga tegay dhulkiisa balse wuxuu allah ku hagaajiyey qoys cusub oo ku walaalsada islaamka iyo bulsho muslimiin ah oo ku taageertay garab istaagna ugu muujisay xilli uu ku sugnaa gudaha masjidka ugu weyn magaalada hojimin ee ku taal dalka Vietnam taas oo ah magaalo farsamo ay wax soo saar ba leh waxaana uu xubin ka noqday howlwadeennada masaajidda magaaladaasi yaxya waxaa lagu neenaasay magaca bilaal nigeria waxaana qof waliba oo maqla aadaankiisa uu dareemaa xoog ruuxeed iyo xusuus taariikhi ah muxaadarooyinka uu jeediyo iyo codkiisu waxay sabab u noqdeen in loo bixiyo magaca bilaal vietnam isagoo loo barbardhigayo saxaabigii weynaa bilaal ibnu rabaax oo ah mu'adinkii ugu horreeyay islaamka marka laga hadlayo dalka vietnam guud ahaan inkastoo ay muslimiintu aqaliyad ama dad laga tiro badan yahay ay ka yihiin vietnam ayna u dhigmaan eber dhibac laba boqolkiiba dadka ku nool waddanka haddana waxay leeyihiin taariikh qani ah iyo dhaqan muuqda gaar ahaan beesha jaamba oo caan ka ah dalka magaalada hojimin waxaa ku yaal toddoba iyo toban masjid iyadoona martigelisa bulshooyin firfircoon oo ah muslimiin leh jinsiyado kala duwan oo ilaashada dhaqankooda afkooda ama luuqadda ay ku hadlaan iyo cuntooyinka xalaasha ah tirada dadka muslimiinta ee ku nool vietnam waxaa lagu qiyaasaa sagaashan kun oo ruux iyagoona eber dhibac laba boqolkiiba ka ah bulshada dalkaas oo guud ahaan tiradoodu ay tahay boqol milyan oo ruux hojimin waa magaalada ugu weyn xagga dhaqaalaha ee ku taal koonfurta iyadoona ay degaan ugu yaraan toban kun oo muslimiin ah toddoba toban masjid ayna leedahay magaaladani kuwaasay ugu caansan yihiin masjidka muslimiinta ee mu'adinka uu ka yahay yaxya yuusuf masjidka lagu magacaabo wadarta muslimiinta ama jamiiculmuslimiin iyo masjidulhind ayaana waxay ka mid yihiin masaajida ugu weyn ee ku yaal magaaladani inta ugu badan muslimiinta ku nool vietnam waxay kasoo jeedaan qoyska ama qabiilka jamb oo aqaliyad ka ah dalka waxaana ay dhasheed yihiin boqortooyadii jamba ee soo caanbaxday qarniyadii dhexe waxaana dadka qowmiyadaas laga tirada badan yahay cadadkooda lagu qiyaasaa boqol iyo siddeetan kun oo ruux badankoodna waxa ay degan yihiin inta u dhexaysa gobollada niin ah iyo thuwan ee u dhow nawaaxiga webiga mekong muslimiinta ku nool fiitnaam waxay dadaal ugu jiraan kudhegnaanshiyaha diintooda ee dhaqannada suuban waxaana ay si aad u muujistaan shacaa'irta ay kaga socan yihiin shucuubta kale ee gaalada ah ee ku xoogan dalka magaalada hojimin ayaa noqotay meel ay si aadaha isu soo tarayaan booqashooyinka ay kusoo aadaan dalxiisayaal muslimiin oo ka kala imaanaya maleesiya induneesiya waddamada carabta iyo kuwa ku yaal afrika masjidka lagu magacaabo masjidulmuslimiin oo sidoo kale loo yaqaan masjidka dhexe ee saigon ama masjidka doongado oo ku yaal agagaarka suuqa caanka ah ee donkui wuxuu mas-uul ka tirsan howlwadanada gacanta ku haya masjidkaas oo lagu magacaabo dulqarneyn uu sheegay in taariikhda masjidkan iyo wakhtigii la dhisay ay ahayd tii islamarkaana ay dhidbada u taageen jaaliyaddii muslimiinta hindiya ee ku nooleed magaalada hujimin wuxuu intaa ku daray in masjidkan uu ku soocan yahay qaab dhismeedkiisa dibadda oo lagu xardhay midabada caddaanka iyo cagaarka ah waxaana uu leeyahay ilaa afar ma'adin ama manaarado qaabka loo dhisay ayaana wax badan wuxuu u egyahay masaajidda maleesiya waxaana dadka kusoo tukada uu siiyaa jawi deganaan oo ay ku qaataan weysada iyo salaada intaba sidoo kale marka laga soo ruqaansado masjidka meel aan saas kaga fogeyn oo suuqa ah waxaa ku yaal maqaayado ay leeyihiin dadka muslimiinta kuwaas oo ku soocan astaamaha gaarka ah ee lagu yaqaan meheradaha laga cunteeyo ee ay muslimiintu leeyihiin lagumana iibiyo cuntooyinka ay cunaan dadka gaalada ee dalkaasi masjidka saddexaad ee ka mid a toddoba tobanka ku yaal magaalada hujimin waa masjidka loogu magac daray jamiiculmuslimiin sidoo kalena loo yaqaan masjidka hindiya waxau masaxo ahaan ka yaryahay masjidkan kasoo hadalnay ee masjidulmuslimiin hase ahaatee muuqaal ahaan oo mid aada u qurxoon oo sidoo kale leh baraag afka ka furan oo ku taal ardaaga hore ee masjidka gaar ahaan albaabka dambe qaybta ugu horreysa uu masjidku leeyahay halkaasaan lagu arkaa kaluun dhex dabaalaya biyaha halka jamaacada qaarkoodna kuwaysa qaataan biyahaasi si guud masaajidda ku yaal dalka vietnam waa lixdan iyo labo masjid mid ka mid a dadka soomaalida farakutiriska ee ku nool vietnam ayaa weriye soomaali ah oo bilo ka hor mar booqday uga warbixiyey xaaladda muslimiinta vietnam iyo masaajidda ku yaal dalkaasi intaba waxa uu sheegay in dadka muslimiinta ee dalkaasi nisbada ugu xoogan ay ku nool yihiin xuduudda u dhexaysa cambodia iyo dalkaasi vietnam magaalada magaceeda waxaa la bedelay oo khoojimin laga dhigay julaay labadeedii laakiin intaa ka hor waxaa la oran jiray saigon masajidkan waxaa lisay kun sagaal boqol soddon iyo shantii waxaan lisay dad muslimiin oo ganacsata ahaa oo u dhashay dalka hindiya halkan waa qeybtii weesada halkan baa lagu weysaystaa sidoo kale meesha waa meesha lagu tukanayo gudaha masaajidka qeybta waxaa ku taalla iyaduna sidoo kale madrasada oo wax lagu barto dadka muslimiinta ah soo islaama oo cusub wax lagu baro guud ahaan muslimiinta ku nool waddanka vietnam waxaa lagu qiyaasaa sagaashan kun oo qof nisbe ahaan waxay ka noqonaysaa diimaha kaloo ka jira waddanka zero point one percent diimaha ka jira waddanka waxaa ugu badan oo buddhistic oo forty percentiya waxaa ku xiga christianityga oo twenty five percentiya sidoo kale waxaa jira iyaguna dad atheist oo nisba yara marka dadka ugu badan oo muslimiinta waxay ku nool yihiin magaalada lojoodhog oo ah xuduudda u dhexaysa cambodia iyo gobolkan mekon delta la dhaho marka magaaladan hadda aan joogno hojimin waxaa ku nool toddoba kun oo muslimiin ah maxamed waxa uu ka mid yahay dhowr qof oo soomaali ah waxaana uu ka warbixiyey waxa ugu badan ee soomaalida dalkaas ay ku howlan yihiin iyo shaqooyinkooda soomaalida waxa ugu badan ay ka shaqeeyaan horta waddankan dadka jooga oo soomaalida waa ganacsigaas uun wey ganacsigan waxa weeye waa exportka uun oo waddankani wax ka diraan africa iyo wax u diraan badanaa alaabaha ugu badan oo la diro waxaa ka mid ah baashan fabrica la dhaho oo dharka laga sameeyo dunta dharka waxyaalaha cuntooyinka la xiriira sida bariiska iyo cabitaanada iyo wixii lamid ah waxaa jira hadda maalmahan dambe iyaguna aad usoo kordhaya ay soomaalidu ka shaqeeyaan sbeerbaartiyada gawaarida iyo elektroniga marka intaasaan kusoo koobi karaa wax ugu badan soomaalidu ka shaqeeyaan okay waxay u diraan africa mise soomaaliya u diraan dad waxaa jira west africa wuxuu diraa dad soomaaliya wuxuu diraa jira toos qaar jabuuti wuxuu diraa jira meelo kala duwan baa loo diraa marka soomaaliya keliya maahae waxa weeye africa oo dhan baa loo wada diraa alaabaha wagaag afar soomaaliya hajumi ku nool ama seego magaaladan labana caasimada ku nool sheekh hanoi maxay ka shaqeeyaan intaan garanayo guud ahaan lix qof baa ku nool waddanka laba hanoy ku nool iyo afar magaaladan hadda aan joogno hoojimi ku nool dadka badankoodna waxa weeye qaarna waa dad private companies leh oo shirkada iyaga u khaasa iyo dhowr qof oo ganacsata ah iyaguna waddankan wax ka dira sidaan hore inu kusoo sheegay export ka shaqeeya sawirro kala duwan oo laga soo qaaday suuqyada magaaladan ay ku badan yihiin muslimiinta ayaa waxaa iga muuqanayey muuqaalada masaajidda jamiiculmuslimiin iyo almuslimiin oo ka mid ah ku dhowaad labaatan masjid oo ku yaal halkaasi maqaayado ay leeyihiin dadka muslimiinta ee ku nool magaalada hujimin ayaa ka mid ah muuqaalada quruxda badan kuwaasoo lagu iibiyo keliya cuntooyinka xalaasha ah ee diintana ku bannaan marka cuntooyinkoodii hilibkoo hayaa waa beef beef iyo hilib ari oo xalaala wax oo dhan waa xalaal weeye chicken baa hayaa wuxuu dhan ninka waa nin muslima xaaskiisna waa muslimad wey مسلم آه.
يا مسلم والله مسلم.
الحمد لله wuxuu ka yimi meesha loo jawdhoog jawdhoog buu ka yimi آه، تولد المسلمين تا tuulada muslimiintu ka yimi ها.
واي اوكي لكن كتر كون وين تشيكك 2 دولار آه، laba doolar weye kan waa waxa weeye waa hal doolar iyo toban بيتا filis هيلب كان 4 دولار hilibka ariga xoogaa qaaliya واي meesha واي 100 واي waa hilib mac wey waa waa hilib hilib fiican wey اوكي taas waa meel kore ay ka keenaan gobollo kale marka maasha allah waxaana xuseed mudan in dadka magaaladan ay yihiin kuwa walaaltinimada ka dhexaysa ay ka weyn tahay xiriirada kale ee ku wada macaamilaan muuqaalkooda guud ayaana ka turjumaya midnimadooda waxaana sidoo kale jirta in dhaqankooda suuban ay ku dheggan yihiin iyo dhowrsanaantoodaba ay yihiin wax ugu badan ee soo jeedinaya dad badan oo sanad kasta soo islaama islamarkaana qaadanaya diinta suuban si ay ula walaaloobaan mujtamacan muslimiinta ah waxna uga bartaan fiitnaam ayaa ah dal dhaca koonfur bari qaaradda aasiya gaar ahaan qaybta bari ee jasiiradu ay ka ahaa hindiya iyo shiinaha waxaana waqooyiga ka xiga shiinaha laos iyo kambodiya ayaa uga beegan galbeedka halka badda shiinaha ay ka harayso labada jiho ee bari iyo koonfurta
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها
hagaag guud ahaan intaas ayaan kusoo gebagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sidaa ay nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى